saaxiib wararkaas waxba kama jiraan falal amnixumo oo de maxaa de amnixumada maxaa de waa in amnixumada lafteeda la qeexaayo wax ciidanka halkaa jooga haba yaraate wax xun oo noloshaa ka sameeyey ma jirto haddii aad xaqiiqadeeda doonaysin dadka deegaanka baad wareysanaysa gudoomiye wararka naga soo gaaraya werir waxay sheegayaan kadib markii halkaa ciidamada somalilan ay tegeen degmada werwer toddobaadkii hore bilowgiisi inay halkaasi ka geysteen inay degmada qaar kamida guryaha ay kula ay ku ay u adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan guryo badan ay duumiyeen shacabka degmadaasna qaarkood ay ka qaadeen moobilada iyo lacago ay ka qaadeen warkaas ayaa jira adigu waxaad tahay gudoomiye ku-xigeenka gobolka sool warkaa maxaad kaga jawaabaysaa ama idiinta laydin jeedinayo saaxiib waxa weeye horta warkaa wax ka jiraa ma jiraan xaqiiqada marka laga hadlo waxaa jira laba wiil oo dhalinyaro ah oo midba nin askari moobil ka qaaday labadiina waa laga soo qaaday weliba labadii askari waa la xiday labadii moobilla waa loo soo celiyey haddii wax lagu yahay wax kalaad meeshaa ka dhacay idan waxba kama jiraan weeye haddii ay ka dhacdana waxaanu aqbali karno ama qaadan karno amaanu cidna ka yeeli karno ma adigu gudoomiye ku-xigeenka gobolka sool ayaa tahay gobolka sool ayaanad ku aad ku sugan tahay ciidamada somalilan sidoo kale waxay lagu eedeynaya gudoomiye in ay guryo shacab leeyahay ay tiginka u adeegsadeen oo guryo calaamadsanaa sida shacabka qaarkood sheegay inay dumiyeen warkaas maanu jirin oo weri loona xaqiijiyey wa waxa weeye horta dee gudoomiyaha gobolka sool aan ahaadee haddana werwid iyo laascaanood iyo buuhoodle intaba waa isku mid way isku deegaan weliba afka aan kugu sii ballaadhiye waa waa waa deegaan dhulbahante deegaan kasta oo dhulbahante hadduu xataa kililka shanaad yahay wixii xumeeya ka dhacaya wixii dhega ka dhacaya waa waajib inaan la xidhiidhaa ogaadaana meshito waxaa lagu sheegayaa werwidna saacad saacad baanu la hadlaa hadda mar dhaweyd baan la hadlayay daqiiqada ka hor baan la hadlayay ma fahan marka waxa weeye waxaas wax ka jiraan ma jiraan waana been la buunbuuninayo beentuna waxa weeye waa wax xagga ilaahayna ku xun xagga aadmudana ku xun ninkii sheegaana isagan ba ilahay kala xisaabtamaya gudoomiye ku-xigeen somalilan waxaa la ogaa inay shan iyo tobankii bishii octoobar laascanood gacanta si buuxda ay ugula wareegtay maamulka hore madaxweyne cadda muuse uu madaxweynaha ka ahaa haatana werir ayay qabsadeen maxay tahay isballaarinta intaa la-eg maamulkuu sameeyey saaxiib isballaarin maahae awalba horta ciidanku ha yaraade ee ama muxuu joogay haddeer waxaa keenay xilliyadii la rabay inay doorashadu dhacay ee sanaaduuqda iyo meelaha la geeyo waa inta koox dhalinyaro oo nashisi sheegatado hagla toosiyo nin la yidhaahdo anigu maba arage iyo nin aan anu laakiin waan aqaanaa oo leeyahay cali sabaray meelaha inay namo yara kusoo ururiyeen iyagoo puntland maxay ahatay marka hore madaxweyne musharax uga ahaa markuu musharaxnimadii waayena dee mudaawadada wixiisa xagga dhulgacantaha lalaaya madaxweyne halkaa ka day waxaa naleeyahay warxabad madaxweyne laguma noqde waxaa ka wacan adiga siaada kale madaxweyne u dooneen in dhalinyaro oo imika siyaasada soo galaya dadka ha ka bilaabin halkii ugu xumayde waxaa waxa weeye arrintaasun baa nabadgelyadeedu baa ciidanku isu ballaarin waana isusii ballaarin doonaa iyagana waxaan leeyahay ha gudoomiye isagu wuxuu waxaad sheegtay xagla toosiye isagu wuxuu leeyahay dhulkii maqnaan baanu xoreynanaa gobolka sool baan soo celinanaa hogaamiye dhaqameedyada iyo nairobi ku doortay isma ayaa khusuus bala dhisay sidaasuu ku soconayaayo waddo cad buu isagu hayaa maxaa keenay inaad tirahdaan maanu sii balaarinana amaad tirahdo dhinaca siyaasada aad u gudubto horta adigu de waxay la tahay weriyo wadanka ka war hayaad ahayde intii sool ay somalilan gaadi iyo intii ay puntland joogtay horta nabadeeda iyo horumarkeeda labadaba waad ka warhaysaa ninkii ilaahay ka baqayaana waa ka warhayaa kaan ilaahay ka baqayna wuxuu doonaa iska yidhaahdo ko mideeda kale isimaa kasoo doortay ma isimada waxba ma doortaan waxna ma dooran karaan codka annagaa leh shacabkaa leh shacabkeena wax ka go-aan haddii nin cimaamad loo xidhay inuu yidhaahdo aniga maxay ahayd kay hebel hebel usoo dooranaya oo nin puntland ka cadhooday laba nin oo puntland ka cadhooday nairobi isku soo doorteen adeer annaga taasi nama qusaysa iyagun bay qusaysaa ma garatay wax isimo meesha ku doortayna ma jira isimo wada socdaana ma jiro laba isin baa meelaha orodaya iyo xagla toosiye iyo saaxiibka cali sabarada naag isu naqaano ma fahamti yaa meelaha orodaya iyagana waxaan ku rajo weynahay inaanu dhammaan waxaanu doonayna naga arki doonaan gudoomiye marka ma waxaa xal ah in adigu waad waxaa tahay siyaasi ka jirta isla gobolada soo lasanay gacayne maxaa idii xala miya dadka shacabka ah rayidka ah inaad kudul ku dul dagaalantaan
maya maya maba rabno anagu dagaal annagu xataa qolada halkaa joogta in la weeraro inay iyagu wax soo weeraraan mooyaane ma ogrinano haddaanu siyaasiyiinta nahay inta iyada isku fekerkii ma aqbali karno in la weeraro haddii iyagu wax soo weeraraan lakin in laiska difaaco waa ogolla mana aqbali karno in cidina weerarto ayaan tira weynta qoladaas iyadaa soo weeraray waa la odoog yahay mideeda kale in lagu duldagaalama ma rabno annagu waxaanu rabnaa hadday doonaan halkay joogaanu ugu tegaynaa haddii aanu doonana halkay joogaan hanoogu yimaadeen waa wada hadlaynaa wixii dabka iyo dalka u dana baanu ka wada hadlaynaa diyaar ha u noqdeen iminka ma muuqato sansaan nabadaad sida war dadka siyaasadayna layaaba sheegayaan oo labada ciidan way sar fadhiyaan goormaa laga yaaba gudoomiye in horta ciidamada somalilan ay werur ka baxaan
horta sidii qoladii beriga sanadkeedana aan usheekaysanayno waxay doonaan ku sheekayn jiray ma fahanti sax anigu hadda rag badan oo iyaga abaan ag joogaa waa ag fadhiyaa xaqiiqada in la fogo laga fogaadana maaha qolada waxay la teesiye iyo magiciis iyo hadday doonayaan dadkooda iyo da- dadkooda intay barakiciyaan oo laayaan inay hadda hadhow mujaahidiin sheegtaan sida qolyaha s n m ta he dhee adeer eh, mujaahidiin laguma noqdo noocaas ee cadaabtaa lagu galaa dalkaaga iyo dadkaaga wadahadal wuxuu u baahan yahay hadal wa- wuxuu u baahan yahay isu soo dhaweyn wuxuu u baahan yahay hadhaw haddii kale iyagoo laagaraal ay kuwas halkan intay farfadhiistaan meel la odhanaya inta lagu guuro ay odhanayaan mujaahidiintayadii n maxaa wax loo tari waaye sida kuwa hargeysa kooraha meela tugan na waxaan leeyahay qoladaas adeer uu reer sool iyo dhulbaantaba uu lamaa uu nabad qabay dagaalada sokeeye uu ka badbaaday soomaalia markay isu tagaysa iyadaa taqaana ma fahamti laakiin inta nabadun baa lagu ururayaa hadda adeer uu ka celiyo nabadda aan ku doono n guddoomiye n adoo iga raalliya n hagla toosiyey sawiray iyagu siday sheegayaan ama sida la- n dad badan oo u muuqataba waxay leeyihiin laascanad baan soo xoreynana gobolada sool sanaga n cayn inta somalilan haystaan kicinana adigu maxaad ugu soo beeri waday fikradda guddoomiye wadaan helay anigu waa maayay iga xoreynayaan dee anaa haysta laascanoode iyana waa nima dhulbaanta ana nin dhulbaanta ahay
marka adigu ma ka baxsaayo adigu kuwaad wata ma ka saarta laascanood
xaggee kuga wato dee horta iyay ka xoreynayaan hala wadiyo iyay ka xoreynayaan maanay iga xoreynayaani
okay waa dhinaca kale haddaan su-aal kala guudiyo taa guddoomiye ka gudubnaba laas guri Oo.
waxaa ku sugan n ciidamada somalilan baa hadda jooga dad badan oo shacaba ka barakacay n tuulooyinkay gaareen magaalada daafe haday reersan yihiin dadka ka maamul ahaan idinku maadaama aad idinku maam degmadii n adigu idinku aad joogtaan iminka maxaad u qorshayseen maxaase n aad ma ma jiraan wax deeqa aad gaarsiiseen ilaa iminka
horta eh, haddaan ku idhahdo deeqaanu gaarsiinay waa been baan kuu sheegaya ma garat hadalkan in beenta laga sheego ma jiro eh, ma fiicna dhulkuna roogano waa ka deeen maxay ahayd toy annaguna waxaanu ku leenahay dadka waxaa u deeqa nabadgelyada wax kaloo u deeqa deeqda kaleba ilaah waa bixiya waa nabadgelyada waa u deeqe annaguna inaan nabadgelyo xumo aanaan ku samayn baan ballan qaadaya iyaga iyo ciidankaa joogaa toona oo aan nin nabadgelyo xumo ku samaynayo oo dhinaca iyaga aanan ka aqbalin hadduu xataa ka ugu sarreeya dalka haysta yahay iyo hadduu ka ugu hooseeya yahay laakiin aro idinkuna nabadgelyada u ilaaliya dhe intaa keliya baan kuleeyahay shacab baa kacay shacabkii barakacay wax xidhiira mala samayseen sidaad magaalada ugu soo celin lahayd magaalada dawri waa cille magaaladii maxaad ciidamada somaliland ku sugan shacabka magaaladaas inay tuseen guriyada kusoo noqdaan
iyayaa soo celinaya haddii dadkii lahaa kixinayo oo saaraya meesha ka saarayo ruqaad ninkii lahaa dabada ayaa ma kacdaaliyay shacabku wuu iska deganaa amaan buu ahaa wuu joogay dhibma qabin ma fahantay afar wiiloo akaysto oo maxay ahayd ciidan ahayn oo tigni ka wadan oo sidaal wadaba xaggada kusoo rifiyey waa intaa intay ka qaxeen ma fahantay guddoomiye kuwaas adoo un leenay ka daaya guddoomiye adoo mar kale iga raalli ah laascanood bay ciidamada Eh.
somaliland deegaankooda lagu ogaayay inta laamiga inay joogeen hawdkii bay soo bay imika soo een, bay kusoo fideen goorma laga yaabaa markii su-aashan hore aan ku weydiiyey inay dib ugu noqdaan eh, meelooyinka maadeen
Een, horta een, laas carood keliya ciidamada somaliland ma joogin barkeengeyay joogaan balixadhac bay joogaan buuhoodlay joogaan hawdka meel kasta waa ka joogaan marka taas waa lawada ogyahay in kasta oo xoogaa nidaam qabiil qabiila ay ku joogaan laakiin haddaba kuwa jooga dhulbahanta u badan somaliland maaha waa gaacisiyaad iyo waa barkad iyo waa qolyaha weyi waxba yarta qodofka kale dhakada laga saarsaari leh haadhe inagu iyana isu jimaadeen waxau yii inaga inaga inaga inaga reer iyana isu caligariyeyn buu yidhi inagu iyana isu jimaadeen Een, guddoomiye maxaa xaal aad manaysaayo arrintan gobolka sool ee goboladan sool sanaga cayna inta badan lagu muransan yahay een, weliba een, lagu aadaanayo maamulka somaliland inuu isagu faragelinta u wado ama puntland ha ahaado ama somaliland ha ahaado be yaana kala qaadan la maamule dadkii goboladaas lahaa iyagu waxay leeyihin maamul gooni yaan samaysanana talo gooni yaan samaysanana somaliland iyo puntland ba waan ka madax banaanahay taa idinku maxaad ugu diidan tihiin siyaasiyiintan haddaad tihiin
horta anagu ma diidanayno haddii xal la doonayo horta xalka soomaaliya oo dhan baa doonaysa dhulbaanto keliya ma doonayo ma fahamti xalka hadda anagu noogu wanaagsanina annagu mid keliya aanuga aan aan guul ku gaadhina oo ku hayna anagu waxna ka qarin maayo labadii jamadood ee dalka baabiye s n m iyo s d taanu laba maamul sabano midna gacan ku haynaayo ninkii waxtaraya soomaalidii kala duwan oo noo keen ugu dambayntii een, maxaad ugu baaqaysaa shacabka haatan kaa dhegeysanaya gudaha een, gudaha iyo dibaddaba ee kaa dhegeysanaya barta internetka shabakada wararka cagar dot com iyagu weliba dibadda ku sugan ee xaalada wadanka een, og maxaad u sheegaysaa
waxaan idiin sheegayaa de haddaad wadanka wax taraysaan annaga inta yada gudaha ku hadhay ee dheefi kari weyday idinkii nankii nafaqatiga tegey markaad ciyaalka ina waxbarateen oo idinku xoogaa waxbarateen oo xoogaa shaqaysteen annaga hanalaynina hana burburininayo hal midaan idinka codsanaya annaga waxbaanu qabanay idinku wax soo qabto waxaanu qabanina wa idin sheegin labadii jabhadoode dadka baadiyadana midba gacan ku hayna annaga cidna ka qarsan mayno annaga u sheegina nina ka baqi mayno ilahi baanu ka baqinaayo ma fahanti bal idinku soomaalida kale iyo xamar isu keeno oo dalka alla isu keeno min midnimada aad ku horgesaan annagaaba hayne bal idinku waxa kusoo kordhiya laakiin intii aad sii burburinina an annagu labada dal ay ku kala hayni
waxaanu horseedinaa inaan nool siman helaaye waxaanu horseedinaa inaan nool siman helaaye waxaanu horseedinaa inaan hawlyahaan ahaane waxaanu horseedinaa inaan hawlyahaan ahaane Yeah. waxay u haliilayaan yaa horta magacmaaye waxay u haliilayaan ilaan horta magacmaaye waxay u haliilayaan ilaan hambadooda dhowrte waxay u haliilayaan